waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaanada jubbooyinka ayaa soo dhoweeyey heshiiskii dhowaan ay gaareen laba beelood oo ay diriri ku dhex martay duleedka degmada doolow waxaana ay ku baaqeen in dadkii ku barakacay colaadaasi laga shaqeeyo sidii dib guryahooda loogu celin lahaa faahfaahinta warkan waxaa magaalada kismaayo ka soo diray wariyaha v o e da aadan maxamed salaad iyadoo maalmihii u dambeysay heshiis laga gaaray colaad dhawaanahanba ku dhex maraysay laba beelood oo walaalaah duleedka degmada doolow ee gobolka gado islamar ahaantaana ay ku nafwaayeen dad aad u tira badan ayaa kadib heshiiskoodii waxaa si weyn u bogaadiyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada jubbooyinka waxaanay ku baaqeen in la dhammaystiro heshiiska labadaasi beelood islamar ahaantaana dadkii barakacay dib guryahooda loogu celiyo waxaana odayaal iyo waxgarad ku sugan magaalada kismaayo ay sheegeen in loo baahnaa in colaadaasi loo istaago maamulka degmada doolowna ay ku ammaanan yihiin sida wanaagsan ee ay wax uga qabteen colaadda degmadaasi doolow duleedkeeda ku dhex maraysay laba beelood oo walaalaah baragarweyne iyo xubno odayaal dhaqameeda oo v o a la hadlay ayaa ka hadlaya aragtidooda ku aadan heshiiskii dhowaantan laga gaadhay colaadii ka taagneed duleedka degmada doolow labadaa beelood ee meeshaas isku leeyahy horta dagaalkooda aad baan uga xumaa waxaana ka tacsiidaynaa wixii ku dhintay inuu ilaahay jannadii ka waraabiyo wixii ku dhaawacmin ilaahay bogsoosho uu siiya waxaan soo dhowaynaa marka koowaad iyo marka labaad heshiisiintii waxaana leeyahay ciddii ka soo shaqaysay ajar iyo xasanaad allah ka siiya wax wanaagsan bay qabteen ayagana waxaan kula dardaarmaa war wax isu kiindhaaman lama arkaaya abtii aysan baa tihiin waa isla degan tihiin dhulku waa idinka badan yahay nabad ku wada noolaana waad mahadsan magacayga waxaa la yidhahdaa suldaan ibraahim xalaqayley waan maqlay labadaas reerood oo deriska ah oo walaalaha oo oodwadaaga ah in ay dagaalameen si qaldan dagaalkaas uu u dhacay markii dambena ilaahay falligiisa ay isku afgarteen inay dagaalka joojiyaan waan waan ku faraxsanahay waan soo dhowaynaa weliba waxaan leeyahay dadyowga dagaalama ha ku daydaana dadkaas sida ay wax u xalliyeen iyo qaabka ay u soo gudbeen nabadda ay gaareen intaa ha lagu daydaan leh liibaan maxamed cabdi oo ka mid a dhallinyarada siyaasiyiinta ahi ee ka soo jeeda degmadaasi doolow ayaa v o a u sheegay in uu bogaadinayo heshiiska labada dhinac ay gaareen wallaahi waa horta waan soo dhowaynayaa waana arrin farxad leh waa dad walaala oo intaasoo sano isla soo wada degnaa hadda wax walba waxa waaye carabi ilkoo isku dhowaa isgaaro marka dad walaala wada degan inay maarata isku dhacaan ka heshiyaan waa arrin meesha u jirto waa aad iyo aadaan ugu faraxsanaa waana soo dhowaynaa maatidii weli bannaanka ayay joogtaa inkastoo gobolka maamulka gobolka uu aad u gacan qabtay uuna dejiyey meelo qaasa haddana maarata qodobka ugu muhiimsan oo ah oo koowaad ama labaad midka uu yahayba in maatadii dib loo celiyo shuruud la'aan meelahooda ay ku degaan hooshii maarata quutalyoonkoodii iyo deegaankoodii ay ku laabtaan taas waa soo dhoweynaa waana qodob ka mid ah qodobyada lagu heshiiyo wallaahi runtii waxaan ugu baaqi lahaa dhammaan dadka meesha walaalaha ku dagaalam in ay si nabad nabadsiya ay ku degnaadaan siday hore ugu degnaayeen qodobadana ay adkeeyaan dagaali wiil ayaa ku dhinta maalin wiil kuma dhasho waanan ku faraxsanaa in aad isla qaadateen nabadda waana soo dhoweynaa mar labaad cismaan libaax oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka ee laga soo doorta deegaanadaasi ayaa sheegay in haatan ay bilaabanayso sidii dib guryahooda loogu celin lahaa dadkii ku barakacay colaadaasi oo uu sheegay in ay haatan dhibaato xoogan ay ku haysato gudaha degmada doolow ee gobolka gado wixii beri ka ballaamo guddi farsamo ayaa loo sameeyey erkadii oo qaar ka mid ah ilaa saddex xubnood ayaa toddoba toddoba qof oo labada qabeel oo la qabtay ayaa arrintaasi u dabagelaya ayaa dadkii dib u celinaya beri ayay bilaameysa haddii ilaa yidhaah marka kolley haddii heshiiskiiba uu dhahay inta kale waa uu farsamo waa un dhammaanaysa haddii ilaahi waxa ugu dheena waxay tahay tan hanti isu celinta ayaa daran taana maaragtay guddiga loo saaray oo ergada ka mid ah ayana waxawaaye waxaa rabnaa sidii nabadeed loogu guulaystay in loogu guulaysan doono maalmo ka hor ayay ahayd markii lagu guulaystay daminta colaad waayadii u dambaysay ka taagneed duleedka degmada doolow taa oo salka ku haysay iskuqaqabsi la xiriira arrimaha deegaanka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo